أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda soddon iyo sideedaad ee suuratu tawba ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday idaa haddii qiila lakum la idin yidhaahdo infiruu yaaca oo socda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa jihaadkii yacnii u dareera marka la idin yidhaahdo ithaaqaltum aada cuslaynaysaan ilal ardi dhulka xaggiisa aada isu cuslaynaysaan ithaaqaltum aada isu cuslaynaysaan ilal ardi dhulka xaggiisa aada u iilanaysaan macnaha aradiitum miyaad ku raalli noqoteen bilxayaati noloshii addunyaa dhoweyd min alaakhirati bedela alaakhirati aakhiro bedelkeeda famaa mataacu lxayaati ddunyaa fi laakhirati famaa mataacu lxayaati noloshii raaxadeedii ma ahaanin noloshii day-addunyaa dhoweyd fi laakhirati aakhirada dhexdeeda ilaa qaliilun wax aada u yar maahane ilaa tanfiruu haddaydnan soconin oo aydnan dareerin yucadibkum alla idin cadaabee idinka cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo wayastabdil ilaahay bedel qaatee qowman qolo qolada oo hayrakum idinka hayrkiin ana idinka bedel qaatee walaa taduruu dhibi maysaan hu alle shay-an ku dhibi maysaan waxna ka tegistiinaas aada ka tegaysaan inaad jihaadkii u dareertaan alla waxba ugu dhibi maysaan wallaahu alle calaa kulli shay-in shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun kan awoodo waay waa ku awoodo aayaddan marka waxay soo degtay ghaswadii tabuuk isku boorin la isku boorinayo mu'miniintii lagu boorinayo tabuuk inay ka qeyb galaan si gaar ahaaneed in la iskugu booriyana waxaa keenaya waxay ahayd markii ghaswatu daa'if laga soo noqday ee qurayshna laga faraxashay daa'if oo iyadana magaalo weyn oo maka ku dhoweyd iyadana iyagana laga soo faraxashay oo dacwadii ay gaartay ee iyagu markaa yacnii la muquuniyey ayaa waxaa la amrayaa mu'miniinta inay markaa la dagaalamaan cadowgii bannaanka jasiira jasiirat alcarab bannaanka ka ahaa ee markaa ruum ayaa marka la amray qhaswu ruum in loo diyaargaroobo oo loo baxo waqti culays badanna waa kusoo toostay ilaa ghaswadaasba magacyadeeda waxaa ka mida ghaswat lcusra waayo waqti adag bay kusoo aaday kulayl badan oo timirtu markaas ay gee miraheeda bisaylka uu kusoo bilaabanayo nin walbo maal baa kaa dayacmaayo uu isleeyahay xagga kulaylkuna jawigu uu aad u kulayl badan yahay mirihiina uu bislaa uu yacni bislaada bislaaday nin walbaana hooska iyo harka markaa uu rabo ayaa waxaa la yidhi dareera oo waxaad aadaan xaggaas iyo markaa ruom ruumta loo duulayana dowlad weyn waayo oo ciidan badan tiro ahaan iyo tayo ahaanba oo si fudud dagaalkoodu inuusan noqonaynin ayaa bani aadamka uu ayaa la dareemaye ay dareemayeen taas darteed baa marka aayaddu ay kasoo degtay mu'miniintii waxaa laleeyahay socda baxa marka alla wuxuu le marka maxaa idinku dhaco dhulka iskugu cusleynaysaan aa la leeyahay markii la idin amro oo nebigu uu idin faro inaad baxdaan maxaa dhulka iskugu cuslaynaysaan yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday maxaad leedihiin idaa haddii qiila lakum la idin yidhaahdo idinka la idinku dhaho infiruu socda oo dareera fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku dareera oo yacnii jihaadkii u quma oo aada oo u dareera marka la idin yidhaahdo maxaa yacnii yacnii xaalkiina uu yaho idiin sugnaaday id haaqaltum marka tahaaqaltum waayo asalkeeda tahaaqaltum ta iyo tha tahaaqaltum markay ahayd baa ta'dii iyo ha'dii baa laysku idqaamay liqurbi lmakhraj markii la isku idqaamay marka waxay noqotay tha shidan ta'dii baa meesha ka baxday shid baa soo galay marka oo ha'dii baa la shiday markaas mar haddii marka sidaa ay noqotay de xarafka shidani waa xaraf reeban iyo shaqal kale reeb ayaa ayaa xarafka shidani reebaa u horeeya reebkuna marka lagu dhawaaqayo isaga laguma bilaabi karo ibtidaa-an xaraf reeban laguma dhawaaqi karo maadaama xaraf reeban aan lagu dhawaaqi karin hamzo ayaa la keensaday alif lagu gaaro marka hamsadaasina marka la xiriirinayo way dhacaysaa cinda alwasli laakiin cinda alibtidaa ma dhacayso hamsadii markaas hamsadaa marka hamsatulwasli ayaa la yihaahdaa ayb marka laakiin haddii lagu yidhaha ithaaqaltum yacni ficilkeeda asal ahaan muxuu ahaa haddii lagu yidhaha tathaaqala buu ahaa baa leedahay afcaal badanoo noocaasna waa jiraanoo waxaan soo marnay fadaara'tum tadaara'tum fadaara'tum ay fatadaara'tum ithaaqaltum tathaaqaltum wahaakadaa marka sidaas ayay tahay maxaa marka lahaantiina ahaaday oo haddii la idin yidhaahdo baxa aada u cusleynaysaan ay tathaaqaltum aada u cuslaanaysaan ilal ardi dhulka xaggiisa aada ugu cuslaanaysaan marka ta ilaa baa lagu gudbiyey waxaana loogu gudbiyey tadmiin baa ku jirto ay tamaayaltum yacni maxaad ugu iilanaysaan waay watakhluduuna oo aada markaa yacni ugu iilanaysaan ilal ardi dhulka xaggiisa maxaa ugu iilanaysaan maadaama macno iilasho oo ku jiro ayaa ilaa lagu gudbiyey tathaaqaladaas marka mudamanun bi waxaa la tadmiininayaa marka iilasho iyo wax lamid a macno lamid ah aradiitum miyaad ku raalli noqoteen bilxayaati noloshii addunyaa dhoweyd noloshii dhoweyd miyaad ku raalli noqoteen min alaakhirati bedela alaakhirati aakhirada bedelkeeda mintaani marka macno ahaan bedel ay ciwadan can ilaakhirati min alaakhirati idinkoo aakhiradii ka bedel qaadanayo miyaad adduunye qaadateen wan min alaakhirati bedela alaakhirati famaa mataacu lxayaati noloshii raaxadeeda ma ahaanin noloshiiday addunyaa dhoweyd fil aakhirati aakhiro dhinaceeda ilaa qaliilun wax yar ma ahane wax kalaba ma aha ayb ayb sidaa markii loo amray aayadda hore marka waa targiib iyo yacnii amar la rajo gelinayo laguna amraayo marka dareera la yidhaha baxa inay markaa amarka rasuulka qaataan oo adduunyo iyo waxa aynan u yeelanin oo ay u istaagaan amarka nebiga xadiidkiina wuxuu ahaa rasuulka sala ll ly slama waidastunfirtum fanfiruu haddii la idin yidhaha baxa baxa ninka madaxda hadduu marka jihaadkii idiin diro oo uu idinku qoro owaddada alla lagu jihaadayo amar uu idinku qoro baxa intii marka uu ku qoro waajib uu ku noqonayaa cayni ah marka jihaadka qofkii lagu qoro farad cayni uu noqona saddexda xaaladoo faradu caynka uu noqday ka mid tahay xaaladaas haddii lagugu qoro bax adiga lagu yidhaaho waa kugu waa waajib ile daacada imaamka in lagu garab siiyo waa wixii xaq ah oo diintuna ku nusraysanaysa midda labaadna waxay tahay cadowgu marka uu qabsado dhulka muslimiinta isaguna marka fardu cayn uu noqona tan saddexaadna waxa ay tahay marka xaaladda saddexaad marka safka markuu qofka tago waay haddii safkii dagaalka aad aada tagto adiga marka horeba waajib iyo kugu ahaanine mar haddaad safkii istaagto waajib oo isku bedelaa ma ka bixi kartid oo suurat lanfaal aan kusoo marnay yaa ayuha ladiin yani waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin ow mutaxayizan ilaa fi'a faqad baaa bigadabin min allah xaalad afaraad ay culammada qaar ku daraan oo farducayn ou noqdo xaaladaana waxay tahay haddii jihaadku uu ku xirnaado wax uu hal qof keliya yaqaano muslimiinta yacni inay dagaalkaa ku guulaystaan ama gaaladaa iska difaacaan farsamo dagaal oo hal qof uu yaqaano oo muslimiinta markaas joogto ka mid ah haddii uu jiro ninkaasi waajib uu ku yahay dagaalkaas isaga keligiis waajib uu ku noqonaa si gaar ah waayo baahiyaa loo qabaa afartaasay marka ay tilmaamaan qeyb mid kamida waay marka midda hadda aayadda qeybta hore ay tilmaantay aayadda labaadna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu goodinayaa hadday yeeli waayaan oo ay ka tagaan maxaa ku dhacayo ilaa tanfiruu in iyo laa waa in shardiyaa iyo laa naafiya ilaa tanfiruu haddaydnan dareerin oo aydnan soconin amarkaas aydnan qaadanin yucadibkum alla idin cadaabee cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo cadaab idin xanuujinaya ayuu alla markaa idinku cadaabayaa haddaydnan dareerin marka waxaa weeyaan qofka markaa uu farducayn ku noqdo haddii uu ka taga amarkaasi sidan baa marka loogu goodiyey kabiira min alkabaa'ir oo ku jira wayastabdil ilaahay bedel qaatee qowman qoom idinka bedel qaatee qoomka oo hayrakum idinka heyrkiin ah idinkana inta la idin xaaqaa dad kale oo ilaahay diinkiisa u nusreeyo ayuu alla la imaanayaa walaa taduruuhu walaa tadurullaaha alla dhibi maysaan shay-an ku dhibi maysaan damiirka markaa waxaan u celinaynaa allah ey bitarkikumunnafiira bixitaanka ka tegista aada ka tegaysaan shay-an ilaahay ku dhibi maysaan waxba waxaa kaloo loo celiyaa damiirka rasuulka oo in markaa macnuhu ou yahay walaa taduruu dhibi maysaan hu rasuulka shay-an ku dhibi maysaan inkastoo aan rasuulkii lasoo xusin hadda haddana siyaaqaa laga fahmayaa qofka amarka bixinayo nebigu ahay sala allahu calayhi wasalam wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadirun qaadirun kan awoodo ku awoodo aayadan marka waxaa la yihi markaa ayb cadaabkan la sheegaya markaa abaar in lagu sallado qaar baa sidaa ku macneeyey wasa'ala najdat bnu nufaycin ibna cabaasin can hadihi اlaaya najdat bnu nufayc ayaa ibna cabaas aayaddan su-aalay faqaala wuxuu yihi ina rasuula اllahi sal l l slam istanfara xayan min axyaaءi اlcarab markaa buu yihi rasuulka ayaa wuxuu bixid ka dalbay jihaad inay u dareeraan qolo qolooyinka carabta ka mida fatahaaqaluu calayhi waa ka cuslaysteen fa umsika canhum lmataru roobkii baa laga cishtay fakaana dalika cadaabahum kaasaa cadaabkoodu noqday cadaabka ilaahay waa badan yihi abaaruu noqon karaa colaad ayaga laysku salladow noqon karaa cadowgoodoo lagu salladow noqon karaa intana waxa weeyaan waa waa waa waa muxtamal ayb aayaddan marka bacdi ahlilcilmi baa marka waxay ku tageen aayadda hore labadan aayadood cikrimo iyo xasanulbasri yaa waxay ku tageen aayadda hore iyo qowluhu tacaala maa kana liahli اlmadinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuulillahi annahumaa mansuuqataani labada aayadood inay laba aayadoodoo mansuuqa ay yihiin waxaana lagu nasakhay bay dhaheen qowluhu tacaala fi hadihi suura wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa mu'miniinta kulligood inay dareeraan ma laha falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifatun liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun aayaddaas oo muslimiinta qeybna inay baxdo qeybina inay markaa yacni harto oo ay rasuulka dhegaysato waxa uu sheegayo ilaaladii baxday markay imaadaan ayaga u waramaan marka wixii nebiga intay maqnaayeen ka fakaday ee markaa cilmi ah ay u sheegaan aayaddaas baa lagu nasakhay bay dhaheen ibnu jariir laakiin qowlkaasi waa radiyey aayaddana waa muxkama buu yidhi wuxuuna sheegay aayaddaani inay ka waramayso liunaasin mucayaniina istanfarahum limaam sideeda aayaddan waxay ka waramaysaa dad gaara oo imaamka u baxa dhaho xaalad ka duwan waayo middaas aayaddaas waxbaa waxbay nasakday la leeyahay mu'miniinta oo dhan ay ka warramay kulli inay wada baxaan maaha mu'miniinta haddiiba kulligood ay baxaan dhulkiibayba bannaynayaanbe cadowgu dhulkay ka baxaanay banneeyaanoo iska imaanaya hadday kulligood baxaane aayaddaas marka mu'miniinta si guuday ula hadlay amaa middan waxaa laga hadlayaa waxay tahay haddii qolo gaar ah lagu qoro jihaadka oo imaamku uu yidhaahdo intiinaan guutadiinaan baxa waajibow ku noqonayaa mansuuqna maaha aayadda marka idan marka ibnu jariir qowlkiisu aayaddaanna macno taas kalena waa macno maba iska hor imaanayaan labada aayadood sidaas ayaana markaa xoog badan ayb in badanoo saxaabada ka midana aayaddan inay muxkamo tahay ayay sheegeen abu jacfar ibnu naxaasna saasoo kale uu tilmaamay kitaabkiisa annaasikh walmansuuq wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun ku awoodo waay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya thnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa haddii marka rasuulka aada hagrataan ood jihaadkii iyo garab istaaggiisa aada ka baxdaan ilaahay baaba u gargaaray rasuulka hadda ka hor allihii markaa u gargaaray baana u gargaaraya mar walbo ilaa tansuruu haddaydnan u hiilinin hu rasuulka faqad xaqiiqe ahee nasarahu llaahu allaa u gargaaray id waqtibau alla u gargaaray akhrajahu ay bixiyeen rasuulka aladiina kuwii kafaruu kufriyey haaniya thnayni laba ku labeeyo xaal uu yahay laba laba qofood ku labeeyo xaal uu yahay id waqti buu u gargaaray humaa labadooda fil gaari godkii dhexdiisii ay ku sugnaayeen oo ay ahaayeen id waqti yaquulu id waqti buu alla u gargaaray yaquulu uu dhahayay lisaaxibihi saaxibkiisii uu ku dhahayay laa taxzan ha murugoonin oo ha tiiraayoonin ina allaha alle macanaa la jirkeenna u ahaaday faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisiibuu alla soo dejiyey calayhi calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo dejiyey calayhi calaa abi bakrin calaa saaxibihi saaxibkiisa korkiisa kusoo dejiyey laba tafsiir wa ayada wuu xoojiyey alle hu rasuulkiisiibuu xoojiyey bijunuudin buu ku xoojiyey ciidamo junuudda oo lam tarowhaa aydnan arkay aydnan arkin idinka wajacala wuxuu ka yeelay kelimata aladiina kuwii kelmadoodii kafaruu kufriyey assuflaa mid hooseyn badan wa kelimatullaahi ilaahay kelimadiisa hiya iyada ayaa alculyaa midda sarreynta badan ah wallaahu alle casiizun weeyaan alle addoommadiisa ka adag xakiimun falsan weeyaan alle halkanna hijrada ayaa nala milicsiinayaayo alle wuxuu leeyahay ilaa tansuruu haddaydnan u gargaarin hu rasuulka faqad nasarahu llaahu marka waxaa la yihi jawaa shardigay jawaab u tahay waqiila waxaa la yihi maya ee yacni jawaabu shardiga waa maxduuf waxayna ka dhigan tahay marka ilaa tansuruuhu fasayansuruhu llaahu haddaydnan idinka u gargaarin ilaahay baaba u gargaari doono kamaa nasarahu sidau horaba ugu gargaari oo markaa jawaabu shardigii waa maxduuf saas loo dhaho ama maye faqad nasarahu llaahudanba marka laga dhigo ayb macnuhuna marka fasayansuruhu llaahu unbay iska noqone waayo shardigii macno wuxuu leeyahay mustaqbal ah jawaabtii marka in maadi laga dhigo maadigaas macno ahaan mustaqbal uu iska yahay daydnan u gargaarin ilaaha u gargaari doono sidau hadda ka hor ugu gargaaray faqad xaqiiqe nasarahu llaahu alla ayaa u gar ayaa u hiiliyey oo u gargaaray yacnii ilaahay baa u gargaarayo marka waxaa fiican marka kan shardigan jawaabtiisa in la yska siiyo la yidhaha ilaa tansuruu haddaydan u gargaarin hu rasuulka fasayansuruhu rabbuhu rabbigiisa u gargaari doonee faqad xaqiiqe eh nasarahu llaahu alla waaba u gargaaray id waqti buu alla u gargaaray akhrajahu ou ay bixiyeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey haaniya thnayni laba ku labeeyo xaal uu yahay markay mushrikiintii bixiyeen isagoo laba labeeyo yacnii laba shaksiba uu laba ku ahaa labada shaksi waa isaga iyo abubakar marka abubakar iyo isaga maadaama ay laba yihiin rasuulkaa labeeyey marka abubakar saasay ayay ka dhigan tahay id waqtibuu u gargaaray humaa labadooda filgaari godka dhexdiisa ay ku sugnaayeen oy ahaayeen id waqti yaquulu lisaaxibihi saaxibkiisii uu ku oranayo uu ku dhahayo laa taxzan ha murgin in allaha alla macanaa la jirkeenna u ahaaday ayb meeshaan marka aayaddan wax badan baa ku jiro laga qaadanaa qisada hijradana halkan mufasiriintu way ku sheegaan waana u munaasab walidalika bukhaari wuxuu wariyey fii saxiixihi min xadiidi caaishata radia allahu canha annahaa qaalat waxay tidhi lam acqil abawaya qatu ilaa wahumaa yadiinaani diin ma aanan soo caqliyaysanin ilaa hooyaday iyo aabbahay oo diinkan islaamka ka diin dhiganaya maahani walam yamura calaynaa yowmu ilaa yaأtiinaa fiihi rasuulu llahi sal ll ly slam maalin nama soo maraynin ilaa nebiga oo noo imaan jiray calaaqada nebiga abubakar ka dhexaysa feeri darafay nahaari bukratan wacashiyan ayuu noo imaanayay falama ibtuliya almuslimuuna muslimiinta markii la imtixaanay qaala nabiyu sal l slama lilmuslimiin nebiga muslimiinta wuxuu ku yidhi inii uriitu daara hijratikum aniga waxaa la i tusay meesha aada u hijroonaysaan daata naklin iyada oo timir u saaxiib ah bayna laabatayni wahumaa alxarataani iyadoo laba dhagxaan madmadow udhaxayso laba meeloo dhagxa madmadow u dhaxayso fahaajara man haajara markaa ninkii hijrooday waa hijrooday qibala almadiinati madiine xaggeedu u hijrooday warajaca caamatu man kaana haajara biardi alxabasha ila almadiina dadkii ardulxabasho u hijroodayna markay maqleen badankood madiinay soo aadeen rasuulka laakiin weli lama farin watajahaza abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakarna wuxuu u diyaargaroobay qibala almadiinati madiine xaggeeda faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebigaa wuxuu ku yidhi calaa rislika tartiibta fa inii arjuu an yu-dana lii waxaan rajaynayaa in la i amro oo la i idmo faqaala abuu bakrin abuu bakar wuxuu yidhi wahal tarjuu dalika biabi anta aabbahay baan kugu furtaaye oo ma rajaynaysaa in lagu diro oo lagu amrood baxdo qaala nacam haah buu yidhi faxabasa abuu bakrin nafsahu calaa rasuuli llahi sal l slama liyasxabahu abuu bakar naftiisiibuu xabisay waa celiyey si uu nebiga u raaco bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin asuxbata yaa rasuula allah rasuul allow aan ku raaco waa ka ogolaaday nebiga wa calafa raaxilatayni laba neef oo geelana aad buu cunto fiican uu siiyey waa diyaargareeyey kaanataa cindahu agtiisa ahaadeen waraqa samuri wa huwa alkhabtu arbacata ashhurin afar bilood ayuu marka yacnii geedka quraca iyo geedaha la midka ayuu aada u daajinayay geela labadaa halaad qaala bnu shihaabin qaala curwatu qaalat caaishatu radia allahu canha waxay tihi fabaynamaa naxnu yowman juluusun fii beyti abi bakrin maalin aan guriga joognay guriga abubakar fii naxri dahirati maalin weynta dhexdeeda qaala qaa'ilun liabi bakrin mid baa abubakar wuxuu ku yidhi haadaa rasuulu llahi sal l slama waa kan nebigii mutaqanican isaga oo maro huwan fii saacatin saacad lam yakun ya'tiinaa fiiha waqti uusan noo imaan jirin bayna ahayd xilligaas wer wer waqti ah faqaala abuu bakrin waxau yidhi fidaa'an lahu abii wa ummii wallaahi maa jaءa bihi fii hadihi الsaacati ilaa amrun arrin unbaa keenay meeshaan saacaddan qaalat fajaءa rasuulu llahi sal l slam nebigii waa yimid fasta'dana faadina lahu waa idin dalbaday waa u idmay abubakar nebiga fadakhala waa soo galay faqaala nabiyu sal l slama liabi bakrin buu wuxuu ku yidhi akhrij man cindaka dadka kula joogo naga bixi iska bixi faqaala abuu bakrin inamaa huwa inamaa hum ahluka biabi anta yaa rasuula allah waa un ehelkaagii qaala waxau yidhi fainii qad udina lii fi lkhuruuj waxaa la ay amray bixitaan faqaala abuu bakrin asuxbata biabii anta yaa rasuula allah inaan ku raacan dalbayaa faqaala rasuulu llahi sal l slam nacam haah qaala abuu bakrin fakhud biabii anta yaa rasuula allahi ixdaa raaxilataya haatayni labadan gaadiid mid qaado qaala rasuulu llahi bihaman lacagan ku qaadana waa kaa gadanayaa qaalat caaishatu radia allaahu canhaa marka lacagan ku qaadanaya abubakar marka maya buu yihi marka waaba diyaariyey caaisha marka waxay tihi fajahaznaahumaa axaha aljihaaz jihaaz yani diyaargarayn deg deg ah ayaan diyaargaraynay marka wasanacnaa lahumaa sufrata min jiraabin faqaطcat asmaaءu bintu abi bakrin qiطcata min niطaaqiha farabaطat bihi calaa fami اljiraab jiraab baan u diyaarinay calaal timir iyo wax uun lagu shubo cunto markaasay asmaa binti abi bakar maradeedii ay dhexday ay ku xiranaysay jeexday markaasay afka uga xirtay fabidalika sumiyat waxaa meeshaasaa looga magacaabay daata niطaaqeyn qaalat uma laxaqa rasuulu llahi sal ll slam waabu bakrin bigaarin fii jabali thawr jabalu thawr buur la yidhaha bay haleeleen ay galeen ay aadeen famakahaa fiihi halaaa layaalin saddex habeen bay ku jireen yabiitu cindahumaa cabdullaahi bnu abi bakrin wahuwa hulaamun shaabun haqifun laqinun cabdullaahi bnu abi bakar baa la baryaayey oo meeshaa la seexan jiray waana nin dhallinyaro dhug badan oo ahaa marka wuxuu sameynayaa marka fayudliju min cindihimaa bisaxarin fayusbixu maca qurayshin bimakata aroorta hore intaan la gaarin buu kasoo tegayaa subaxdii nin maka kabaa-itin fiiha nin maka baryo iska dhiga habeenkiina ayaga uu la joogaa falaa yasmacu amran yukaadaani bihi ilaa wacaahu xataa yaatiyahumaa bikhabari dalika xiina yakhtalitu dalaam marka mugdigu ou aada u darnaado fiidkii waa baxaa wixii lagu sheekaysanayo akhbaar u geynayo siina wayarcaa calayhimaa caamiru bnu fuhayra caamir ibnu fuhayrana meelaha agagaarkuu xoolo xoolo ku raacayay mowla abi bakrin minxatan min hanam marka fa yuriixuhaa calayhimaa xiina tadhabu saacatu min alcishaa waxoogaa marka cishaha saacad camal ay tagto gelin ou baxo ayuu xoogaa intuu maalo ariga ayuu caano u gey jiray fa yabiitaani fii rislin waxay ku baryi jireen marka hal caano cabis marka hal waqtiyo ay caano cabaan wahuwa labanun waa caano markaa oo markaa sidaa loo ninkaa markaa uu u lisaayey xilligaana uu ula soo dheelmanayo habeen walba marka sidaa buu yeelaya saddexdaa habeen rasuulka iyo abubakar waxay kiraysteen nin bani cabdi bani diil reer bani diil ah oo weliba wahuwa min bani cabdi bni cadiy haadiyan khiriitan nin aad dhulka u yaqaano ahaa ninkaa marka cabdullaahi bnu urayqid baa la dhihi jiray wa kaana calaa diini qowmihi mushrigu ahaa isaga laakiin xoogaa nin isagu colaad kale ay ku jirta maunan ahayn xoogaa marka yacnii dhib la-aanay ka ay ka dareemeen isaga ayay marka waxay yidhaahdeen waddadana tus waddo fudud oo markaasoo kale dad la eryanayo oo la raadinayo waa dareemi kartaa waxay rabaan qof marka waddada aada u kala yaqaano si fudud meeshay rabaan uga u geeyo ninkii bay marka xoogaa lacaga ay siiyeen sidaasuu markaa isagana marka waddadii ugu ugu qabtay mushrikiintuna marka waxay ku dadaaleen ninkii soo qabto nolol iyo geeri rasuulka sal ll ly slam iyo abubakar abaalmarinna iyo waxbay u ballan qaadeen suraaqatu bnu malik baa isku dayey faraskii uu watay baa markuu arkay rasuulka iyo faraskii baa dhulka lugihiisu ay dhulka galeen markaasuu yacnii ballan waxaan kuu qaadayaa inaan iska laabanaya yacnii sidan marka xaaladaas uu yahay si markaa uu uga bedelmo waa ka ogolaadeen faraskii marka gadaal loo dhaqaajiyana waa dhaqaaqayaa hore marka loo dhaqaajiyana ma soo dhaqaaqaayo ilaa aduu markii dambe warqad oo u qoray rasuulka sal lla ly slam suraaqa sidaasna isagana uu uga tegey suraaqana markaa gaal buu ahaa xaaladaas mar dambeu marka uu soo islaamay isaga sidaas baa marka saddex maalmood saddexdaa habeenay godka ku jireen mushrikiintii godka waa soo dul istaageen marka abubakar radia allaahu canhu baa wuxuu yidhi low absara axaduhum ilaa qadamayhi midkood hadduu labadiisa lugood xaggooda uu soo fiiri lahaa la absaranaa waana arki lahay markaas waay marka rasuulku uu dhahayo yaa abaa bakrin maa danuka biitnayni illaahu haaliuhumaa abuu bakar oo maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddexeeyo laa taxzan in allaha macanaa aayaddatay sheegaysa taas markaasaa godkii ay ka baxeen saddex beri kadib ilaa ay marka madiino galaan madiine markaa lagu soo dhoweeyey nabiga sal ll l slam bani camr bni cawf buu dhowr iyo toban habeen ku tukaday salaadaha ku dukan jiray kadibna markaa hashiisii buu soo dhaqaajiyey ilaa meeshii ay fadhiisatay ayaa nebigu marka masaajidka iyo qolalkiisii iyo uu ka dhistay noloshii madiina marka sidaa ku bilaabatay masaajidkiibuu dhisay muhaajiriin iyo ansaar buu mideeyey sidaas baa marka yacnii hijrada shanigeeda marka lasoo koobo uu ahaa aayadda marka waxay leedahay id waqti ayuu alla u gargaaray yaquulu lisaaxibihi saaxibkiisi uu ku dhahayey yanii yaquulu nabiyu lisaaxibihi waa saas rasuulkaas saaxibkiisii wuxuu ku lahaa marka waxaa la yidhaahdaa abuubakar saaxiibtinimadiisa qofkii inkiro qur-aankuu inkiray waayo saaxiibtinimada abuubakar qur-aankaa lagu sheegay id yaquulu lisaaxibihi baa la yidhi waaqica iyo taariikhdana ciddii nebiga maka kala soo baxday waa la yaqaanay gaaladana waa yaqaaneen muslimiintana waa yaqaaneen waxaan la inkiri karin waayo inuu abuubakar soo raacay nabiga sal l slam oo ay labadoodu wada socdeen marka suxbatu abibakrin qofka inkiro qof aayad qur-aan inkiray ayb qaarkood marka waxay leeyihin laa taxzan in allaha macanaabaa waxay tusee bay dhahayaan shiicada waaye in abubakar iimaankiisu wax ku jireen wuxuu leeyahay marka muxuu u welwalaa bay leeyihiin meesha waxaa ka muuqato welwel iyo cabsi iyo inay ku dhacday ayaa ka muuqato markaasaa rasuulku wuxuu leeyahy laa taxzan in allaha macanaa hadduu fiican yahay maba welwaleenba arrintaasna waa doqonnimo iyo xamaaqo waayo bani aadamku inay inuu cabsado uu murugoodo uu welwelo waa ku abuuran yahay oo cadowgiisa uu ka ka welwelo taas maahan ceeb ma ah waa wixii bani aadam lagu aqoon jiray waxaana ku tusaay ambiyadii ilaahay oo abuubakarba ka fadli badnayd nabiyullaahi muusa waa kii markii uu ninka feerka ku dhuftay uu dilay ee la yidhi waa lagu raadinayaa fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab qaala rabbi najinii min alqowmi aldaalimiin saasuu lahaa ilaahu qowmkan iga badbaadi iga kori waxuuna magaalada ka baxaya soo cabsanaya maxaa abuubakar waa cabsaday haddii la yidhaha maay maxaa dhiboo ku jiro bani aadamnimada ka baxsan ayagaa inkaarana kuwan shiicada khadalahum allahu tacaala marka laa taxzan in allaha macanaa marka waxa uu u murugaayana abuubakar de rasuulkiina waa la socdaa dhibka isaga iyo rasuulka ku dhacayo weliba kan rasuulka ku dhacayo yaa abuubakar aada usii walwalinay usii walwalinaya faanzala faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu meeshaan yacni caleyhi korkiisuu kusoo dejiyey meeshanna waxay leeyihiin waxaa ku sugan ay leeyihiin abuubakar hadduu fiicnaa sakiinada maxaa isaga loogu soo deji waayey caleyhi rasuulkau damiirka u laabanaa bay dhaheen hadduu fiicnaayo isagaa lagu soo deji lahay sakiinada de waxyaabahaas marka waxay ka hadlayaan de shu-uun ilaahay leeyahay waayo rasuulka sakiinada lagu dejiyo abuubakar sakiinay u tahay xataa ilaa abuubakar nebigu la socdaa isagaa yacni rasuul u ah isagoo ka dambeeyaa marka labadooda maadaama nebigu weyn yahay sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka la siiyo ummadiisana waa waxbay ku leedahay sakiinadii nebiga la siiyo iyo fadaa-isha rasuulka la siiyo ummadiisa xataa wax ku leh oo ku sharfoomeyso oo ku qiimi qiimi ku yeelanayso marka in rasuulka saki midda kale abuubakar iyo nebiga isku qalbi ma noqonayaan banaan oo rasuulka sal saxaabadu waxay leeyihiin marka la dagaalamaayo ou dagaalku aada u darnaado kunaa nataqii bihi nebigan ku gamba jirnay yaa rasuulka gaari karaan bani aadan nebiga qalbi yacni qalbiga rasuulka wax yeelo karoo bani aadana maa jiran marka sakiinadii ilaahay uu siiyey abuubakarna waxay u tahay wanaag waayo waa midaas uu ku rajogeliyey oo laa taxzan in allaha macanaa uu leeyahay haddana markaa taas marka isaga wax ceeba kumaaha bacdi lmufasiriin calayhdan damiirka abuubakar bay u celinayaan markii nebigu ku yidhi laa taxzan in allaha macanaa faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu deganaantiisii xasiloonidiisii ayuu calayhi calaa abi bakrin kusoo dejiyey cabsidii waaba ka ba'dayba markaas iyo iyo welwelkii waayada wuu xoojiyey alle hu rasuulkii waa xoojiyey bijunuudin buu ku xoojiyey ciidamo ciidamada oo lam tarowhaa aydnan arkin idinka wajacala wuxuu ka yeelay kelimata aladiina kuwii kelmadoodii kafaruu kufriyey assuflaa mid hooseyn badan wa kelimatullaahi ilaahay kelmadiisana hiya iyada ayaa alculyaatan sarraynta badan kelmadda allaa mar walba sarrayso wallaahu alle casiizun alla addoommadiisa ka adag waaye xakiimun falsan oo yacni xikmad badan infiruu khifaafa wahiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili اllah infiruu socda oo dareera khifaafan xaal aad tihiin idinkoo fudfudud wahiqaalan xaal aad tihiin idinkoo culus wajaahiduu jihaada oo halgama biamwaalikum nafihiina ku jihaada waanfusikum biamwaalikum maalyaalkiina ku jihaada waanfusikum nafihiina ku jihaada fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisana ugu jihaada dalikum kiinaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad garanaysaan khayrka haddaad garanaysaan taasaa idin khayr badan ayuu alla leeyahay ma halkana mar kale ayaa waxaa lagu dhiiri gelinayaa mu'miniinta inay marka jihaadkii u dareeraan infiruu socda oo shubma dareera khifaafan idinkoo fudfudud fudaydkan marka waxaa lagu macneeyey shubbaanan idinkoo dhallinyaro ah wa hiqaalan idinkoo culus ay wa shuyuuqan idinkoo odayaal ah labadaba ibnu cabaas waxaa laga wariyey nashaatan khifaafan idinkoo firfircoon wa hiqaalan idinkoo hayran yacni nashaatin nashaad la-aan idinkoo ah bani aadamka marna waa nashaad badan yahay marna nashaadkii waa ka dhammaana labada xaaladba socda ayb qaar waxay yidhaahdeen khifaafan idinkoo fudud oo gaadiid ku soconayo wa hiqaalan idinkoo culus oo lugley ah oo lugta ku ordaayo ayb khifaafan idinkoo maal badan wa hiqaalan idinkoo culus oo xagga maalka aada markaa yacni maalku uu idin maal la-aantu ay idin cuslaynayso intaba waa lagu macneeyaa infiruu socda khifaafan xaalaatihin idinkoo kuwa fudfudud wa hiqaalan xaalaatihin kuwa culculus wajaahiduu jihaada biamwaalikum maalyaalkiina ku jihaatama wa anfusikum nafihiina ku jihaatama fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa yani waxaad u jihaadaysaan waa un fii sabiililah fii sabiili llahi maxaa la dhahaa litakuuna kalimat llahi hiy alculya kelmadda alle say u sarrayso qofka inuu u dagaalamo man qaatala litakuuna kalimat llahi hiya alculya ayb dalikum kiinaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad garanaysaan yacni khayrka haddaad fahmaysaan ood garanaysaan ayb saciid bnu lmusayab baa qaswiga iyo duulaanku u baxay waqad dahabat ixdaa caynayhi iyadoo labadiisa indhood mid kamida ay tagtay faqiila lahu waxaa lagu yihi innaka caliilun waa jiran tahay adiga saaxibu durin dhib mid u saaxiibaa tahay oo dhib baa ku haysto faqaala waxa uu yihi istakfir illaaha faqaala istanfara allaahu istanfara allaahu alla wuxuu dareeri inuu dareero ka dalbay oo bixid uu ka dalbay alkhafiifa iyo whaqiila kan fudud iyo kan culus fain lam yumkinni lxarbu haddii dagaalku yacni suurtagal uusan ii ahayn kahartu sawaada muuqaalka iyo tirada muslimiintan badina waxafidtu lmataaca alaabtana waa u ilaalina oo dadkan waa badan yihiin cadowgu si uu isu yidhaahdo tiradanba badina markaan ugu yarahay haddaanan dagaalami karin buu yihi isagoo marka aayaddan ka qaadanayo ayb sidii aayaddii horeba bacdi ahlilcilmi baa waxay dhaheen aayaddan waxaa lagu nasakhay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa laakiin ma xoog badna qowlkaas saana daayaba sheegnay low kaana caradan qariiba wasafaran qaasidan latabacuuk walaakin bacudat calayhim shuqa low kaana haddii uu ahaan lahaa maa tadcuu ilayhi waxaad ugu yeeraysid xaggiisa yacni kaa hadduu ahaan lahaa caradan dhaldhalaal dhaldhalaalka oo qariiban dhow iyo wa safaran ou ahaan lahaa safar safarka oo qaasidan dhex yacni dhow latabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakiin lagu noqoye bacudad waxaa fogaatay calayhim korkooda waxaa ku fogaatay ashuqatu masaafadii fogaantii safarkii ayaa markaa safarka dherarkiisii baa ku fogaaday wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan munaafiqiintii billaahi allay ku dhaaran doonaan low istatacnaa low haddii istatacnaa aan awoodi lahayn la kharajnaa waan bixi lahayn macakum idinka maciinna waa idin raaci lahayn yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafahooday halaagayaan oy beenay ku halaagayaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay innahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin qaswadii iyo duulaanka tabuug noocou ahay wax laga fahmayaa aayadda halkan rabbi uu ku tilmaamayaa low kaana caradan kaanadan marka isim baad usoo qadaraysaa low kaana maa tadcuu ilayhi waxaad ugu yeeraysid oo dareera aada u leedahay hadduu ahaan lahaa caradan dhaldhalaal yacni maal haniimo qariiban dhow haniimo meel dhow laga soo qabanayo iyo wa safaran safar safarka oo qaasidan dhow safar dhow iyo maal si fudud loo soo qaadanayo si fudud loo helayo hadduu ahaan lahaa waxaad ugu yeeraysid la tabacuuka waa ku raaci lahaayeen bani aadamku de fudayd iyo xaalad fudud yaa la jeclaysiiyey ayb low kaana ay low kaana maa tadcuu ilayhi waxaad ugu yeeraysa hadduu ahaan lahaa caradan dhaldhalaal dhaldhalaalka oo qariiban dhow iyo wa safaran safar hadduu ahaan lahaa safarka oo qaasidan aan dheerayn oo dhow latabacuuka way ku raaci lahaayeen oo maba aynanba kaa hareen isagoo bani maalkaasna iyagoo fiirsanayo dhibyaridana fiirsanayo hadda laakiin khaswadan iyo duulaankan maxay isku darsatay dherer safar dherer badan oo waqti kulayl badan dhacayo oo dheer dhib iyo waxay isku darsatay khaniimo in lasoo helayo lama oga ilaa ciidan adagaa lala kulmaayo ayaa lala dagaalayaa wax meel dhow laga soo qabanayo meeshii ma taalo labadaas marka yacni haddaysan ahaa lahayn waaba ku raaci lahaayeen buu alla leeyahay walaakin bacudad waxaa fogaatay calayhim korkooda waxaa ku fogaatay ashuqatu masaafadii masaafadii baa aad masaafadii dheerayd baa ku fogaatay wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan waxaa loo sii sheegaa nebiga markuu madiino u laabto munaafiqiin dhaaran doonto beenna ku dhaaran doonto wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi allay ku dhaaran doonaan low haddii istatacnaa aan awoodi lahayn la kharajnaa waan bixi lahayn macakum idinka la jirkiina la kharajnaa macakumtan marka halkan qasamkiina jawaabuu rabaa lowdii oo shardi ana jawaab bay rabtaa marka la kharajnaadaan marka maxay noqonaysaa marka labadooda marka mid uun jawaab in la siiyo ka kalena jawaabta laga gooyo kan laakiin laga fahmo jawaabtan laga fahmo sidaas waa yuhlikuuna jumla mustanafo waa yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafahooday halaagayaan maxay ku halaagayaan bilyamiini ilkaadibati dhaarta beenta ah ayay naftooda ku halaagayaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay innahum iyagu lakaadibuuna inay yihiin kuwaas weliba ilaahay de wax dad la yihaha waxa ugu xun ayuu ka yidhi sayaxlifuuna billaahi lakum ida nqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun wama'waahum jahannamu jazaan bima kanuu yagsibuun wax dad laga yiraa waxa ugu xun qurun inay yihiin jahanamana abaalmarintooda ay tahay buu ilaahay ka sheegay waa kaa marka halaaga ay ishalaagayeen wallaahu alla yaclamu waa ogyahay innahum iyagu lakaadibuuna inay yihiin beenaalayaal cafallaahu ilaahay waa cafiyey canka adiga xaggaaga waa cafiyeye lima maxaybaa adinta aada ugu idintay lahum iyaga maxaa ugu idintay xataa intii yatabayana laka uu kaaga caddaanayo aladiina kuwa sadaquu run sheegay wa taclama aada markaa ogaanay aada oga aada ogaanaysid alkaadibiina kuwa beenaalayaalka ah qisadanna marka aayaddan waxay ka warramaysaa de markii ay muna munaafiqiintii rasuulka sala alla ly slam ay u yimaadeen dhaar beena ay u sheegeen istidaaniyana ay weydiisteen waa u idmay waa iska fasaxay isagoo marka daahirkooda raacayo sirtooda iyo saraa-irtoodana ilaahay u tala saartay marka waxaa la leeyahay alla uu leeyahay ilaahay waaba ku cafiyee maxaad yacnii u sugi weysayba inta ay ay kaaga caddaato beentooda marka meeshaan waxaa ku jirta marka usluub aada cajiib u leh waxaa ilaahay sida rasuulkiisu oo u daryeelayo oo uu yacnii ugu naxariisanayo u jecel yahay yaa laga fahmayaa waayo cafallaahu cankaa lasoo hormariyey ilaahay waaba ku cafiyeye sidaas maxaad u yeeshaa laleeyahay habka xataa loo canaananayo waa hab uu ku jiro aad yani maqaamka rasuulku inuu maqaam weyn yaha nala tusaa sala allahu calayhi wasalam aayaddaana zamakhshari aada ugu sibqaday meeshaan tafsiirkiisa kashaafka hadal marka aan laa'iq ahayn nebiga aan laa'iq u ahaynna waa yidhi oo nebigu sala alla ly slama gef iyo yacnii inuu gafay iyo inuu yacnii waxyaabo marka yacnii aan afka u wanaagsanayn buu sheegay aadayna culimada meeshaas marka ay ugu radiyaan marka ay joogaan ayb cumr bnu maymuun wuxuu yihi itnaani facalahumaa rasuulu llahi sal l slam laba nabigaa sameeyey walam yu'mar bihimaa lamana amrin idnuhu lilmunaafiqiin munaafiqiinta idinka ou idmay waakduhu lfidyata min usaara badrin maxaabiista beder inuu fidye ka qaaday facaatabahu llahu ilaahay waa ku canaantay kamaa tasmacuun saad maqlaysaan sufyaanu bnu cuyeynana wuxuu yihi unduruu ilaa hada lufi bal bal naxariistan fiiri buu yihi bada-a bilcafwi cafiskau ku bilaabay qabla an yucayirahu bidanbi inta uunan yacnii uunan markaasi wixii ka dhacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaan lagu canaananin ayb cafa allaahu ilaahay waa cafiyey canka adiga xaggaaga marka rasuulku de dembi ma gelaa iyo marka laga hadlo dunuubta culamada qaar waxay yidhahdaan labay u qaybiyaan dunuubta dabcan kabaa'ir iyo sakaa'ir waayo rasuulku kabaa'ir ma gelaayo abadan macsuum uu ka yahay dembi kabiire ah sakaa'irtaa soo hartay sakaa'ir akhyaartu ka xishooto oo dadka xataa caadigo akhyaarta aynan ku dhicin oo ay sharafxumo u arkayaan ayaa jirto sakaa'irta noocaas oo kalena nebiga ma ka dhacayo ma ka dhacayso sala allahu calayhi wasalam sakaa'irtaas marka wixii aan ahayn rasuulku ma ka dhici kartaa bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin sakaa'ir foolxumo ku jirto waxaan ahayn dunuub aan ka dabcan aan kabaa'irta markaa kabiira aan ahayn ambiyada waa ka dhici kartaa waana kuwayaalka laga canaananayo nebiga ambiyada lagu waxyaabaha lagu canaananayo kabiiro ma aha sagiiro foolxunna ma aha labadaas qaarna waxay leeyihin laa kabiira walaa sagiira midna kama dhacayn oo kuwaani maxay yihiin marka waxay leeyihin khilaaful owlaa waay sidii laga fiicnayd ou sameeyey maxaa saan u samaysay waa laga fiicnaayo waa laga fiicnaayo marka laleeyahy dembiyaad gashay maaha markaasna khilaafu lowlow sidaasna marka waa la dhahaa cafallaahu ilaahay waa cafiyey canka adiga xaggaaga wou cafiyey alle lima adinta lahum lima maxaybaad adinta lahum aa u idintay hallaa akharta amrahum arrinkooda maa dib dhigtid xataa yatabayana ilaa uu kaaga caddaado marka xataa yatabayanadan waxaa fiican in lagu tacallujiyo hallaa akhartadaas muqadarka ah cafa allaahu canka alla waaba ku cafiyee lima maxaybaad adinta lahum aa u idintay oo aada u fasaxday kuwa munaafiqiinta ah hallaa akharta maad dib dhigtid amrahum arrinkooda maad gadaal u dhigtid xataa yatabayana ilaa uu kaaga caddaado ama si uu kugu caddaado laka adiga aladiina kuwii sadaquu run sheegay wataclama aada ogaatid alkaadibiina kuwa beenaalayaalka intaad ka ogaatid laa yastadinuka aladiina yu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir laa yasta'dinuka kaa idin dalban maayo aladiina kuwii kaa idin dalban maayaan yu'minuuna billaahi alla rumaynayaan walyowmi alaakhiri maalinka dambe kuwa rumaynayo isti'daan dagaalka say fasax uga helaan ku weydiisan maayaan an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim maalyaalkoodii wa anfusihim bay ku jihaadaan kaaga idin dalban maayaan wallaahu alla caliimun alla ogaal badan waa bilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada ku ogaal badan inamaa yasta'dinuka waxaa fasax iyo idin waxaa kaa dalbo aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambo wartaabad ay shakisay quluubuhum quluubtooda kuway shakisay unbaa idin iyo fasax ku weydiisanayo fahum iyagu yataradeduuna kuwa noqnoqonaya waayo fii raybihim shakigooda dhexdiisay noqnoqonayaan labadan aayadoodna sifada mu'miniinta iyo sifada munaafiqiintay kala tilmaantay mar haddaad jihaad amarto muuminka intuu ku yimaada iga fasax ku dhihi maayo iga fasax ku odhan maayo laakiin munaafiqiinta un weeyaan kuwa fasaxa ku weydiisanaayo oo dhaarta beenta dhaaranayo marmarsiyadana la imaanaya laa yasta'dinuka ka kaa idin dalban maayaan aladiina kuwa yu'minuuna billaahi alla rumaynayaan iyo walyowmi alaakhiri maalinka aakhiro an yujaahiduu yacnii inay jihaadaan fii sabiili biamwaalihim maalyaalkooda iyo anfusihim ay ku jihaadaan kaaga fasax dalban maayaan arrintaa ka tegisteeda ayb ay laa yasta'dinuka fi takhallufi laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri kaa idin dalban maayaan arrin ku saabsan jihaadka naf iyo maal inay ku jihaadaan markaa inay ka haraan jihaadkii takhalluf ee waxa ay ka sameeyaan wallaahu alla caliimun ku ogaal badan waay bilmuttaqiina muttaqiinta kuwa ilaahay ka cabsada alla kuku cilmi badan waay markaa nebigu maadaama de munaafiqiintii uunan mid mid u aqoonin ilaa in loo sheega ma ahane dadka idinka istiidaanka weydiisanaya beenbeenta ku marmarsiyoonaya waa munaafiqiin amaa mu'miniin maya ayb iyagu saa ma yeelayaan inamaa yasta'dinuka waxaa idinkaa dalbanayo aladiina kuwa laa yu'minuuna billaahi alla aan rumaynaynin walyowmi alaakhiri aan rumaynaynin wartaabad ay cabsatay quluubuhum quluubtooda fahum iyagu yatwartaabad ay shakisay quluubuhum quluubtooda fahum iyagu yataradaduuna way noqnoqonayaan fii raybihim shakigooda dhexdiisay ku noqnoqonayaan walow araaduu lkhuruuja la acadduu lahu cuddatan walakin kariha allahum bicaahahum fahabatahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin walow haddii araaduu ay dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan hadday dooni lahaayeen kuwan munaafiqiinta ah la acadduu way u diyaarsan lahaayeen lahu lilkhuruuji bixitaanka cuddatan diyaargarow bay u diyaargaro u diyaarsan lahaayeen walaakiin lagu noqoyey karihallaahu alla wuxuu nacay in bicaahahum bixitaankoodu alla nacay fahabbatahum markaasuu cusleeyey alle waqiila waxaa la yidhi uqcuduu fariista maca alqaacidiina kuwa fadhiya macooda fadhiya ayb low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiinna maa zaaduukum idinkuma aynan kordhiyeen shay-an waxba idinkuma aynan soo kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad ma ahne wax kale idinkuma aynan soo kordhiyeen wala awdacuu wayway degdegi lahaayeen khilaalakum idinka dhexdiinna ayay ku degdegi lahaayeen yabquunakum xaal ay idiin dalbayaan alfitnata fitno iyagoo idiin dalbayo yay dhexdiinna ku dhex yacni degdegi lahaayeen wa fiikum idinka dhexdiinna samaacuuna kuwa maqlo lahum liajlihim gaalada dartood u maqlo ayaa idinku dhex jira idinka wallaahu alla caliimun ku ogaal badan waay bidaalimiina kuwa daalimiinta alla mid og ku ogaal badan labadan aayadoodna marka munaafiqiintii baa looga hadlayaa alla wuxuu leeyahay walow haddii araaduu ay dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan ila alghaswi duulaanka loo baxo la acadduu way diyaarsan lahaayeen lahu lilkhuruuji bixitaanka cuddatan bay u diyaarsan lahaayeen diyaargarow ay uhbatan waquwatan min asilaaxi waalkuraac hubkii iyo wixii uu dagaalka dalbaayey iyay u diyaarsan lahaayeen ile markaasi nin walba saa diyaargaroobayey nin walbaa maalkiisa iyo naftiisa waxuu hayo u keenayo dadka marka isku mid ma ahayn qaarna daacad waaye wax ma haystaan kuwaas marka suuradday ku imaan doontaa waa kuwii ilaahay uu yidhi marka iyaga oo walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun iyagoo marka iska ooynayo dhibsanayo mowqifkaas nebiga ay uga harayaan awood darrina ay ku keentay saasay kuwa ahaayeen dadna cuhmaan oo kale ahaayeen oo lix boqol oo rati ayuu diyaariyey jeyshulcusra oo u diyaariyey markaasuu wuxuu keenay iyadii iyo rarkeedii iyo wixeedii oo dhan buu keenay markaasuu rasuulku wuxuu yihi maa dara maa facala cuhmaan bacda alyowm maanta ka bacdi cuhmaan wuxuu sameeyo ma dhibayaan waa mowqif marka aada u adag waayo yacni intaasoo xoolo ah inuu iska dhiibo ou keenay iimaan unbaa keenayo saxaabadu marka dagaalkooda ayagu waxawa diiwaan ma jirin lagu qoro dadka dad jeish iyo ciidan gaar u qoran oo mutadawiciin oo ayaga yacni jeish ciidan ahaan shaqo ciidan keliya qabtaa maji ma ma jirin oo yacni u go-an waxay u arkayeen jihaadku in fariido uu yahay oo dadka o dhan laga rabo intii ilaahay uu ku waajib yeelay marka nin walbaa maalkiisa naftiisa kulli asaa watay waqtigii dambe oo muslimiintu bateen oo xilligii cumar radia allahu canhu ayaa diiwaan la sameeyey dadka markaa labay noqdeen dad markaa yacnii loogu talagalo la wax la siiyo oo bangi yacni miisaaniyadda wax laga siiyo muslimiinta oo dagaalka u diyaarsanoo mutadawiciin un dagaalka u ah waxna lagu lana hubeeyo hubkoodii uxudu loo diyaariyo haddana iyaga keliya kuma koobnaynee dadka kale laftooda intay ayagu isdiyaariyaan waa waa bixi jireen waana raaci jireen ayb marka wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwan marka munaafiqiinta iyagu dibindaabiyada ku socdou rabbi ka hadlaa walow haddii araaduu ay dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan oo qas duulaanka loo baxo la acaduu lahu waxay u diyaarsan lahaayeen cuddatan diyaargarow walaakin lagu noqoyey kariha llaahu alla wuxuu nacay inbicaahahum ay khuruujahum bixidoodaaba ilaahay nacay kuwaas fahabatahum waa cusleeyey alle markaasuu cusleeyey oo daacadii iyo khayrkii ayaa laga cusleeyey waqiila waxaa la yidhi uqcuduu qaarkood baa qaarka kale isu dhahayo ay qaala bacduhum libacdin ayagaa isdhahay uqcuduu fariista maca alqaacidiina kuwa fadhiya macooda ama quluubtoodii baaba saa lagu yidhi oo lagu ilhaamiyey guuldarro iyo khudlaan iyo qalbi xumo qalbigaa looga tuuray marka uqcuduu maca alqaacidiina la yidhi qalbigaa looga tuuray low low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiina oy idin raaci lahaayeen maa zaaduukum ma aynan idinku kordhiyeen shay-an waxba idinkuma kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad maahane wax kale idinkuma kordhiyeen fasaad unbay idinku soo kordhin lahaayeen wala awdacuu way socon lahaayeen dhexdi khilaalakum dhexdiinna dhexdiinay ku ordi lahaayeen ay ku socon lahaayeen yabquunakum iyagoo raadinayo dalbayo idinka idiin dalbaya alfitnata fitno iyagoo markaa yacni fitno iyo wax xun idiin dalbaya markaa ayb ay yatlubuuna lakum waxay idiinla raadinayaan maa taftatinuuna bihi waxaad ku fidnowdaan oo maxaa ka mid a yaquuluuna waxay dhahayaan laqad jumica lakum kada wakada intaasoo ciidanaa la idiin ururiyey wainakum mahzuumuun waa jebaysaan wasayadharu calaykum caduwukum cadowgiinaa idinka adkaan doono waruum kuma dhacdaan sidaan lama yeeli karo waxaas unbay idinku dhexwadi lahaayeen iyo niyad jab fidnada marka taasaa laga macniyey qaar waxay yidhaahdeen fitnada waxaa laga wadaa alcayba washara ceeb iyo shar walidaalika intii yareeday raacday waa inta aayaadka aan ku arki doonno dhibka badan oo cayda badan oo waxaan arki doonaa walain sa'altahum layaquuluuna inamaa kunaa nakhuudu wanalcab qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum intaa marka waxay lahaayeen maa ra-aynaa arqaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i yacni ma aanan arkin kuwa yacni calool waaweyn oo yacni fulaynimo badan marka la kulmo cadowga la kulmo lala kulmo walaa akdaba alsunan xagga carabka kuwa been badan yani rasuulkai asxaabtiisay been fulaynimo ayay ku caynayaan markaasaa saxaabi baa maqlay saxaabigii markuu maqlay amr yacni cawf ibnu maalik wallaahi wuxuu yihi rasuulkaan u sheegaa waa soo orday intuusan rasuulka u imaanin waxyigii baaba kasoo hormaray rasuulkii wuxuu arka akrinaya marka yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suuratu tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi-uu in allaha mukhrijun ma taxdaruun walain sa'ltahum layaquuluuna inamaa kuna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun munaafiqii marka sidaa dhahaya waa soo orday hashii nebiguu ku dhegay markaasuu wuxuu yidhi waa iska baashaal iyo cayaar cayaar unbay naga ahayd xaqiiqo kama wadin jidka unbaan ku dhaafaynay xadiidu safaraan ka dhiganaynay rasuul allow sidaasuu lahaa oo wuxuu dhahayay markaa rasuulkuna kama badinaynin billaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum kuwo kale dibindaabiyadooda qeyb kaloo munaafiqiinta ka mida waa kuwii ku tashtay inay nebiga si gaadma ah ay u dilaan oo marka buur meel buur iyadoo marka la gaaro xilliga buurtaa iyo lagu soconayo inay hal mar intay marka agtiisa yimaadaan si gaadma ah buurta ay ka tuuraan iyo isku dayeen waxyigiibaa ayagana kasoo hormaray marka niman marka lugooyadooda wax kamida waa la arkay hadday marka iyaga ku raaci lahaayeen dhammaantood fasaad unbay idinkula dhex soco lahaayeen fidnana waa idin yacni waa idin raadraa waa idin dalbi lahaayeen wa fiikum idinka dhexdiina samaacuuna kuwa maqlo lahum liajlihim iyaga dartood gaalada dartood kuwa u maqlo ayaa idinku dhex jiro marka macna sidaas waaye macno kalena samaacuuna kuwa ajiiba lahum lilkufaari yani mar walba kuwa gaaladii xiriir la leh oo ayaga u maqan ayaa idinku dhex jiro oo yacni munaafiqiin ayb wallaahu alla caliimu weeyaan ku ogaal badan bidaalimiina daalimiinta ilaahay ku ogaal badan marka waxa aan dhicin xataa hadday dhici lahaayeen siday ahaan lahaayeen ilaahay waa ogyahay marka wafiikum mudiicuuna lahum hadalkay maqlaayaan waana waa ka maqlaan warka way adeecaan waa kaan waxay idinka idinka maqlayaanay u gudbiyaan macnaha jawaasiis waay man iyagay jawaasiis u yihiin sidaasuu baqawi uu leeyahay ay wahum wuxuu leeyahay wahum ljawaasiisu kuwa marka warka muslimiinta ka qaado gaaladii markaas u geeyo iyo kuwayaalkaas ayb marka qofku iimaan iyo diin inuu markaas sheegto afka ka sheegto waa aaminsanahay uu yidhaahdo haddana dibindaabyadeeda un uu ka shaqeeyo marka la yidhaha sidaan maxaad u yeelay hadda waxaaba badatay war waxaan maxaa dhacay may waa mashruuc uu kuleeyahay waxaan marka waxbaa lagu helaa ani waxba kale wax kale diinna kama bixin wax kalena uma danlihi keliya un waxbaan ka rabaa oo intaas aad diinta inta aada wax cunayso oad wax helayso intaas diinta ilaahay baad lugoynaysaa ilaahayna waa ku arkaaye waana ku maqlaaye maxaa wax wax si igama ahan maxaad u leedahay marka dadka marka ummadda muslimiinta dhexdooda ummado kale oo muslimiinta cadow ku ah oo diintii diintoodii cadow ku ah dadka barnaamijkaas kala shaqeeyo ummadahaas waa dadka yacni dadaan marka iimaan lahayn dadnimona aan laga sugaynin waay maa dadka soomaaliduna dadka noocaas oo kale ah ma ammaani jirin qofkaas marka calooshiisu shaqaysta waayay leeyihiin mabda male calooshiisa u shaqaystaa bis laakiin zamanku marba marka ka dambayso sida usii socdo usii socdo waxaa dhacaya marka waxaa isbedelaya mafaahiimta markay mafaahiimtii isbedesho marka wax walbo xaqiiqdeeda cagsigeeda ayaa ayaa xaqiiq loo malaynaya waa xadiidkii ibnu maajaha ku jiray sida uu ahaa nabigu sal l l slam uu yihi ina bayna yaday saacati saacadda horteeda sanawaatin khadaacaat sanado dadka dhakro ayaa kasoo horeeya qiyaamaha yukhawanu fiihina alamiin qofka aaminka ah ee wanaagsanee waxa fiican sheegaya khaa-inaad tahay baa la leeyahay waa la khaa-innimo xugmina wa yu'tamanu fiihina alkhaa-in ninka khaa-inkaana waa la ammaaneysanaa ninkaas dad nin fiican waayo nin dan fiican ku maqanaa laga dhigaa oo ummadda u maqan oo diinta u maqan oo dadka u maqan wayuqawanu fiihina alamiin watandiqu fiihina aruwaybidatu dadka ruwaybidadaa wax magaradkaana waa hadlaan wax hadlaayo dadaan wax qiimey karin waxba aan fahamsanayn unbaa meelaha un wax ku qoraayo hadlaayo wixii samaana xumaanay kan ay u arkaan xumaantii samaanay u arkaan waa dadkii la dhihi lahaa warkaalaya idinku sidaan inaad u socotaana idinku habboon kuwa in la dhahan la rabay baa umuuraha caamka ka hadlaayo rasuulka marka la weydiiyey ruwaybidada yaa waayo wuxuu yidhi alrajulu taafihu yatakalamu amra alcaama waa nin iska dhulyaal oo tiisaba aan waxba u haynin oo ka hadlaaya danta guud badanaa kuwaas ama yacni siyaalaha uga hadlaan yacni magacyo qurxan ha isku bixiyaan ama yaynan isku bixinin ayb qofku markau dabcan wax siraayo xaqaa'iqda marka la rabo in la gembiyo la qaldo magacyadaa la quruxsadaa magacyadaas la qurxina ama magac diin ha lagu qurxiyo ama ha lagu qurxiyo magac yacnii dad iyo dal in wax loo haayo ha lagu qurxiyo dadka soomaaliduna waxay ku sirmaan mar walbo shicaaraadkan kore madaahir jawfaa la yidhaha waxaa waaye yacnii muuqaal dhexda aysan waxba uga jirin haddaa ku qaldanta waa dhibaatan waa dad waa la wareeray waa la wareeray madaahir jawfaa lagu qofkii iska hadlaba waxa uu ku hadlaayo wax fiicana isaga malaynayo fiker male iyo maskaxdii in dib looga shaqaysiiyo male marka mashaakil waxaa waaa waxaa weeyaan wixii shar ah iyo wixii khayr ah la kala garan maayo kii ummadda shar ku ahaa iyo kan khayrka ku ah labadooda isdhex yaaceen bada waa la isdhex yaaciyey allahu mustacaan ayb marka mabaadi'da marka in si fudud looga tago sax ma aha qolo walba mabaadi'deeda waa wadataa innaga iimaankaa mabda-eenu ou yahay marka iimaanku inaan aad ugu adkay adkayno oon gows gows dambeedka ku qabanaana laga raba waxa aada ka shaqaynaysana qof walbow fiiri hadday aslu diin dhib ku yihiin oo aad asalkii diintaba aada yacni shaqadaadu ay dagaal kula jirto asludiin hadda ka toobadkeen haddaad hore u dhex gashay haddaad ku jirto haddii aadan ku dhex jirin oo waxa aad samaynayso wax fiican ay yihiinna waxaas fiican ku socon lqd ibtagw اlfitnaةa min qabl waqalbuu laka اlأmuura xatىa jaءa اlxaqu wadahara amru اllahi wahm kaarihuun laqad lawallaahi qad xaqiiqeehe ibtaqow waxay dalbeen oy jeriyeen alfitnata fitnadii min qablu hadda ka hor min qabli hadihi اlgazwa duulaankan ka hor fitnay raad dalbeen waqallabuu way wareejiyeen laka aday kuu wareejiyeenay kuu gediyeen alumuura arrimihii bay kuu gediyeen xataa intii jaa-a alxaqu xaqii uu ka yimid nasrigii iyo guushii wadahara uu muuqday amrullaahi ilaahay amarkiisa walxaal hum iyaga oo kaarihuuna kahanayo laqad lawallaahi qad xaqiiqee ibtaqow waxay dalbeen oy jeriyeen alfitnata fitno min qablu hadda ka hor ay dalabuu sadda asxaabika can iddiin markii hore duulaankan ka hor waxay ku fakereen asxaabtaadii inay diinkii ka celiyaan waraddahum ila alkufri waxay dalbeen gaalnimo inay u celiyaan wa takhdiila nnaasi canka dadka inay kaa yaaciyaan adiga xaggaagay kaa hoojiyaan sida cabdullaahi bn ubay uu sameeyey yowma uxud suuratu aali cimraan maxaan kusoo marnay cabdullaahi bn ubay intuu raacay nebiga uu iska dhigay nin dagaalamayo ciidankii saddex meelood meeluu jaf soo siistay intaas marka muxuu rabaa inuu niyad jebiyo asxaabtii waa kuwii mar ku kala qaybsamay waa waa kuwii reer bani salima iyo qoladii kale bani xaaritha labadooda waatay damceeyaga laftoodu inay fa inay baqdaan oy fashal waa ku dhowaadeen waa kii ilaahay u gargaaro id hama taa'ifataani minkum an tafshalaa wallaahu waliyuhumaa waxaan marka waa samay jireen buu alla leeyahay haswadan iyo ka horba laqad lawallaahi qad xaqiiqee ibtaqow waxay dalbeen alfitnatay dalbeen fitno min qablu hadda ka hor dagaalkan min qabli hadihi alghaswa waqallabuu laka waxay kuu warwareejiyeen oy kuu gedgediyeen adiga alumuura arrimaha ay ajaaluu fiika aad bay kugu fakereen maskaxdooda waa rogrogeen aday kuu fakereen wa fii ibdaali diinika diintaada say u baabi'i lahaayeen ayay aada ugu fakereenoo ugu gedgediyeen alra'ya ra'yiga bitakdiili canka mar adiga inay guuldaro qalbiga kaa geliyaan oo ay markaa yacnii intay garabkaaga ka baxaan si ay u ay u hoojiyaan muslimiinta bitakdiili canka wa inkaari maa ta'tiihim bihi waxaad ula imaanayso inay inkiraan wa raddihi calayka adiga kugu radiyaan marka nimankan yacni maskaxdoodaba baatilkay u shaqaynaya xaggiisa waana haddaad fiiriso marka munaafiq iyo yacnii gaal iyo gaalkii labaduba fikirkooday wareejinayaan waa rogrogayaan mar halkaanay ka gelayaan mar halkaan mar halkaan marba meel bay ku dayayaan hadba taagtiig kan ku day may waxbaa noqo kan ku day xoogaa baa ka xasilay maya kan ku day hadba qorsho qorsho qorsho qorsho qorshooyinkan marka muslimiinta lagu kala qey qeybinaayo oo dadkii marka yacnii la fincelinaayo maal iyadoo la isticmaalayo iyagoo la isticmaalayo waxa dadkaas qalbigooda shaydaanka uu waxa markaas shaydaanka uu ku baadiyeyn karo iyagoo fiirinayo ila waa fakerayaan dadkan maxaa lagu kala kala qeybin karaa mas'aladaas marna qabiil qabiil qabiil loo kala qeyb qaybiyo mar lagu kala qaybiyo lagu mashquuliyo dhul wax loo haayo aan jirin oo aan ciriirina ahayn oo wax mabda-oo loo haayana aan jirin aniga iga kac iga yacni halkaas aad adugu meeshaan ma lihid adugu halkaan aad leedahay maanta dhan daaq iyo dhul iyo qabyaalad qoladii saas ay ka gadmaysana barnaamijkaasay u sii fidinayaan qoladii yacnii daa'ifiyo iyo cirqi ama midab iyo waxaa ku kala gegedisan iyo lahjaad iyo luqado iyo waxaasna waa ku kala gegeeyaan dadka marka waqallabuu laka lumuura waayo waxaas oo dhan sidaas ay yeeleen xataa jaa-a alxaqu ilaa xaqii uu ka yimid xaqa waxaa lagu fasiray mararka qaar annasru gargaarka ilaa uu ku yimid wadahara amrullaahi ilaahay amarkiisana uu muuqday yacnii diinkii alla uu daahiray walxaal hum iyaga oo kaarihuuna dhibsanayaan oo ay nacayaan markaas hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed